dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa kan ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan siiriya waxaa muddo sannad ku siman duqaymo xagga cirka ah ka waday isbahaysi uu maraykanku hogaaminayo islamarkaana ay xubno ka yihiin waddamo carbeed iyo dalal ka tirsan midowda yurub dhinaca kalena ruushka ayaa isna arbacadii ina dhaaftay ka bilaabay weeraro cusub oo xagga cirka ah dalka siiriya hase ahaatee arrintani waxay abuurtay ismaandhaaf xooggan iyo loolan u dhexeeya maraykanka iyo ruushka madaxweyne obama wuxuu sheegay in tallaabada ruushku ay sii murgin karto xiisadda dalka siiriya halka madaxweynaha ruushka valadimir putin uu isna sheegay in uu bartilmaameedsanayo kooxaha xagjirka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda siiriya in kasta oo maraykanku arrintaasi doodo badan ka muujiyey haddaba loolanka cusub ee u dhexeeya ruushka iyo maraykanka xaggee ayuu salka ku hayaa suuragal ma tahay in ay soo noolayso dagaal qabow oo mar kale ka dhex curta maraykanka iyo ruushka waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo uu marti iigu yahay maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo ammaanka dunida isaga oo ku sugan dalka britain iyo maxamed cismaan guudle oo shahaadada b h d ku diyaarinaya cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah isna wuxuu ku sugan yahay dalka turkiga sidoo kale waxaa barnaamij ka qaybgelaya qaar ka mid a dhegaystayaasha oo ku kala sugan sacuudiga austria iyo weliba dalka jarmalka haddii aan ku weydiiyo xilligan weeraru ka bilaabay dalka syriya ruushku horena waxa uu jiray wadamo isbahaysiga ah oo weerar ka waday dalka syriya marka loolankan cusubi ma isku jihay u socdaan mise kala jiho maya e wa way laba jiho aada u kala duwan oo kala gedisan bay u socdaan hadda waxaa jira qolo la yidhaahdo waa kii kacdoonadu ka bilaabmeen wadamada carabta ee ay ka bilaabmeen ilaa tunisia ilaa iyo masar ilaa baxrayn meel walba ay aadeen kuwaasuu ka mid ahaa kacdoonadii shacabku ay wadeen ee dawladda lagu diidanaa dawladaha carabta lagu diidanaa ee kelitarisnimada lagu diidanaa bay ahaayeen kuwaa ka bilowday ay ka mid ahayd syria ka mid ahayd marka isaga dawladda uu heshiiska kula jiray ee nidaamka isaga uu shaqeeyana u shaqeynaysay waxay ahayd dawladda syria hadda joogta ee uu asad madaxweynaha u yahay waan gartay marka qolada maraykanku waa kan wuxuu wey kacdoonkan buu inta badan la socday wala wadamada dee sacuudiga iyo baxrayn iyo kuwaasaanu la socon ilaa masar military mar labaad dib ugu soo noqday oo udiidanaa qoladii ikhwaan muslimiinka ee kusoo noqotay talada udiidanaa haddana maraykan waxa uu taageerayay mar walba qolo isaga la falsafada oo dimuqraadiyadda iyo globalizationka adduunyadu inay wada shaqeyso iyo liberal in wadankaasi noqdo oo isaga uu gacantiisa soo gali u doonaya sida keliya maraykan gacantiisa uu soo geli karo ama reer galbeed usoo geli karaana waxa weeye iyagoo ideologieskan capitalismka iyo globalizationka ee dhinaca ganacsiga xorta ah iyo dawladaha dimuqraadiga la doorto in sidaasoo kale ay syria noqoto tuu ka ilaalinayaana waa taa weeye haddii ay syria taa noqoto markaa dawlad dimuqraadiya uu suuqeega dhaqaalo inuu xor yahay oo nidaamka noocaas ay noqoto dee ruushkii meeshuu ka baxayaa markaa joogi kari maayo maraykan baa kaga xoog badanaya marka waa inuu mar walba dawladda meesha joogta uu ruushku ilaaliya uu ku khasban yahay maraykanna wuxuu doonayaa jabhadda uu taageerayo ee isbedel doonka ah ee dimuqraadiyadda iyo nidaamka suuqa xorta wadata isna inuu soo taageero dee meeshiina markaa lagu dagaalamay brox war noqotay waxaa kasoo dhex baxay oo ka dhex yimid qoladii marka horeba meelaha amniga iyo amni daradu ay ka jirtay xasilooni daradu ka iman jirtay muxuu ahaa xag jirka ahayd baa kasoo baxday oo labadiiba haddana marka dhinac noqoto ay isaga mid yihiin oo labadiiba la col ah waan gartay waan gartay waynu eegi doonaa kolba dib baynu taarikhda yar eegi doonaa sidoo kale dalka turkiga waxaa ku jira maxamed cismaan guudle magacoodii saxi doonta haddii aan khalday wuxuu b h d ka diyaariyaa dhinaca siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah wuxuu hore usoo diyaariyey dhinaca dhaqaalaha maxamedow kusoo dhowo v o a waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo dabcan dee xidhiidhka caalamiga ah iyo dhaqaalihii dunida waa la socotaa waadna aragtaa sida xilligan waxu socdaan dadka qaarkood ba waxay leeyihiin arrintani ma abuuri kartaa dagaal qabo oo labaad aragtidaada waan ku salaamaya marka hore ismaaciil farjar aad baad mahadsan tahay taarikh ahaan horta markaynu dib ugu noqono arrinta ruushka iyo bariga dhexe ilaa qiyaastii waxaa la sheegaa afartan sannadood in ku dhow inuu ruushka uu taageero siinayey nidaamkan ka jira waddanka syria tusaale ahaan kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii waxaa la sheegaa in dagaalkii ay la gashay syria israael waxa uu u qeybiyey waddankaas boqolaal la taliyaal ciidan oo military ama military advisories waxaa la yidhahdo sidoo kale wuxuu u qaybiyey balaayiin qalabka militariga ay ku dagaalamaan marka taas waxay caddeynaysaa in waktigaas laga soo bilaabo laftigeeda ruushku uu kaalin muhiima ku lahaa nidaamka ka jiray waddanka syria waan gartay haddaba arrintan iminka soo ifbaxday iminka weekend gudihiisa aynu ku jirno markii uu madaxweynaha ruushka ka hadlayey shirkan golaha loo dhan yahay qaramada midoobay magaalada new york ayaa kadib waxaa bilaabantay ruushku inuu faragelin military ku sameeyo waddanka syria sababtuna waxay sababahana koley iyo siyaabo kala badan baa loo sheegi karaa dadku inta badan ka faalloodo siyaasadda bariga dhexe iyo siyaabo kala duwan bay u sheegaan iminka sidan maalmahan la socday dadka intooda badani waxay sheegayaan saddex sababood inay jirto oo keentay inuu ruushku soo fargeliyo arrimaha syria ta koowaad inuu marka hore taageero nidaamkan waddanka jira ninka ladhahdo bashaar al asad oo uu taageero u fidiyo ta labaad waxa weeyaan inuu ku qasbo reer galbeedka oo ay had iyo jeer iska soo horjeedaan xagga siyaasadda markas oo dee laba meelood ay u kala socdaan inuu ku qasbo inay wadahadal la galaan ninka ladhahdo bashaar al asad oo imika u eeg isaga laftigiisu inuu tabartiisu sii yaraanayso oo sida isaga laftigiisu sheegay wakti dhexe ay aada usii dhacayso oo dee jabhadihii wixii waddanka dagaalamayay ka awood bateen marka weliba ay reer galbeedkuna ay dee siinayeen waan gartay taageero waan gartay ta saddexaad waxa weeyaan in uu ilaaliyo isaga laftigiisu dan uu ka leeyahay ama waxa la dhahda in political interest buu ka leeyahay bariga dhexe inuu ilaaliyo accesska ama mediterranean badda la dhahda mediterraneanka oo iyadu ah bad isku xidhka adduunka iyo dhaqaalihii adduunka kaalin muhiima ka ciyaarta marka la eego isku xidhka matalan yurub iyo maraykanka oo kale ama yurub iyo africa oo kale ama yurub iyo asia oo kale inuu meelahaas isaga laftigiisuna uu ilaashado waan gartay maxamed waan kugu soo noqon doonaa hal mar n dhegeystayaal baa khadka inagu jiro oo ina dhegeysanayey n bal magacaaga haddaad igu bilowday halkaad joogtid waxaan joogaa anigu dalka austria magacayga waxaa la yidhahdaa suldaan maxamed yuusuf cabdi waanu ka warhaynaa arrimahan runtii hadda bariga ka soo cusboonaaday marka waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo walaalkayga turkiga ka soo hadlaya arrimaha hadda ruushka uu u dardargelinayo uu duqaynta oo hadda u bilaabay uu horey oonu bilaabin muxuu ula jeedaa arrinta maxaase ka soo bixi kara
waan gartay ana dabcan maxamed xaaji ku dambeyn doona bal aan weydiiyo maxamed cismaan
su-aasha haddaan ka jawaabo uu ninkaa odaygii weydiiyey kolay sidan marka markii dhaweyd sheegay sababaha waxa ugu waaweyn ruushku maadaama imika sidan hore u sheegnay ruushku ilaa waxaan jeedaa maraykanku uu muddoba uu ahaa uu ahaa hogaamiyaha ugu weyn ama ninka qofka maxaa la dhahdaa dawladda ugu weyn ee faragelinta ugu badan ku haysa bariga dhexe ama regional actor waxa la dhahda ama regional power ka ah wuxuu doonaya inuu soo cusboonaysiiyo awooddii military iyo awooddii dha maxaa la dhahdaa dhaqaale ee uu ruushku uu bariga dhexe laftigiisa uu ku lahaa taas horta ugu muhiimsan marka la eego iminka waxaan goordhawo dhegeysanayay ninka wasiirka gaashaandhigga maraykanka oo leh waanu la soconaa dushaanu ka daawananaa waxa ay maraykanku ay maxaan jedaa ruushku ay samayn doonaan marka waxa ugu muhiimsan uun inuu doonayo awooddiisii inuu soo celiyo oo uu tuso dunida inuu awood leeyahay welina uu ku maamuli karo ama uu gacan kusoo faragelin karo arrimaha bariga dhexe waan gartay dhegeysto kale haddaan khadka siiyo bal magacaaga waxaan ismaaciil walaal waa ku salaamaya magacaygu waa diin cabdillaahi xamdaan waxaan khadka kaga jiraa waddanka jarmalka waan gartay soo dhowow
waa dhowahay walaal laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo aqoon-yahanada su-aashayda koowaad waxay tahay isbedelkan uu sugay hadda uu waddanka ruushka uu howlgalkan uu ka bilaabay waddanka suuriya iyo howlgalkan kale ay wadaan maraykanka iyo xulufadiisa ee la dagaalanka ururkan isis ma dhici kartaa in marka dambe iyagu ay isku dhacaan labadooda ciidan ee ka wada howlgelaya gudaha suuriya aan moodiyo inayna kala ujeedo yihiin su-aasheeda koowaad waa taa su-aasheeda labaad waxay tahay ma ruushku maadaama uu hadda laleeyahay ma duqaynayo kooxdan xagjirka ah ee boqol kiiba sideetan wuxuu duqaynaya kooxaha kale ee kasoo horjeeda nidaamka bashaar al asad ma sii ma dhici kartaa in uu xukunkiisi sii adkaado bashaar al asad oo awood badan uu helo oo deegaano horle iyo magaalo horlena ay ciidamadiisu qabsadaan maadaama uu saacidayo waddanka ruushka waan garta aad baad mahadsantahay maxamed xaaji aada buu u mahadsan yahay walaalkay waa su-aal laba su-aalood oo aada muhiim oo gun ballaadhan weeyi haddaan toora ku horeeyo waxa weeye ama ta dambe aan ku horeeyo tan dambe waxa weeya ruushka iyo maraykanku
waa laba dal oo dhinaca militariga aada u waaweyn weeye inkastoo dhaqaalaha iyo dhinaca technologyga iyo adduunyada dee sida loo kala falsafadaha adduunyada lagu kala joogo ay aada ugu kala duwan yihiin waa oo dee adduunyada uu yahay maraykanku hegemoniga keliya wadanka keliya adduunka ugu awood weyn dhinaca dhaqaalaha iyo militariga iyo cid walba dagaalkan waa dagaal runta weeyaane proxy war la yidhaahdo waxa weeyaan laba dal markay si toosa isku hujuumi waayaan iyagu ay dagaalami waayaan ayaa waxaa lagu dhex dagaalamaa saaxad kale oo ka banaan oo awoodooda lagu muujiyo dalka syria waxaa ku dagaalamaya ee dagaalkan rasmiga ka socda waa saddex goosood qolada iyagu xag jirka ah oo iyagu nidaam wata gaar ah oo wadamo fara badan oo adduunyadana ay ku jiraan oo weliba bariga dhexa u badani iyo maraykanka oo taageeraya qolada moderaskaas uu dhaqaalihiisa ula wareego iyo qolada ruushka oo dawladdan doonaysa inay meesha kusii hayso oo dawladdan ay noqoto dawladda keliya meesha sii joogta waayo falsafad ahaan iyo aragti ahaan bay iskaga mid yihiin laakiin ma gaari karayo dagaalkani maraykan iyo ma gaari karo iyo ruushka ma gaari karayo waan gartay waa waxa u noqonaysaa in gudaha lafteeda syria lagu kala adkaado oo haddii uu bashaar al asad qoladiisu adkaatana waxaa adkaanaya ruushka ku adkaanaya haddii jabhadan uu maraykanku wataa ay adkaatana waxaa adkaanaya maraykanka ku adkaanaya sidaasaanay raalli ku kala yihiin waa siyaasada waaweyn oo adduunka wadamada awooda leh ay ku practice gareeyaan oo saanoo kale waxa weeye meelo fara badan baa adduunyada ka dhacda marka guusha waxaynu ku arki karnaa un haddii uu ninka asad sii joogana ruush baa ku guulaystay haddii qolada moderaska ay timaado asad laga adkaadana maraykan baa ku guulaystay laakiin maraykan iyo issaamayn maayaan marnaba iskuna dhici maayaan iyo ruush isku dhici maayaan xaaladdan iskugu dhici maayaan waan gartay maxamed gudle waxaad ku daraysid anigu waxaan ku dari lahaa un weliba anigoo xooga saaraya arrinta su-aasha uu ina weydiiyey ee ininka ugu dambeeyey marka ku saabsanayd miyay isku dhici karaan labada quwadood anigu waxaan qabaa ruushka laftigiisu markuu faragelin ku sameynayay maalmihii ugu dambeeyey arrintan muddada soo cakirneyd ee ka jirta waddanka syria isaga laftigiisu strategy ayay strategy u ka lahaa strategigaasna waxay noqonaysaa un waxaa luqada siyaasadda iyo dhaqaalaha lagu yidhahdo zero some game ay akhrka ay noqon doontaa isaga laftigiisu wuu waxaa laga yaabaa inuu inuu u arko inuu ku guuleysan karo iyo inuu ku guuldareysan karo labadaba kolley labadaba wuu ku talagalaan filayaa lakiinse markay noqoto inay isku dhacaan waxaan filayaa inay taasi dee keeni karto muddo ay qaadan karto hadduu dee arrinta ay sii cakirnaato laakiinse waxa weeyaan isaga laftigiisu strategy ayuu ka leeyahay way ugu soo talagaleen daraasooyin bay sameeyeen waxay doonayaan inay bariga dhexe iyo siyaasaddii awooddii u kulahaa inuu dib usoo celiyo uu noqdo isaguna super power waan gartay dhegeyste kale oo inagu soo biiray haddaan su-aasha siiyo bal magacaagadoo ku bilaabaya magacaygu waa cumar saciid maxamed waan imi salaamida codkaagaa yaro liita cumarow may maqashaa horta caadi may maqashaa ismaaciil aad baan kuu maqlaa aad baan u salaamay codka codkaaga codkaagaa yaro liita waan jaraya waan kugu soo celin doonaa dhegeystahaas khadka dib baan ugu soo celin doonaa dabcan haddaan anigu ku weydiiyo maxamed xaaji ayaan jeclaa inaan su-aal tixraaca sii weydiiyo maxamed xaaji waxaa jirtaa loolankani labada quwadood bal intee buu kale la egyahay awoodooda inkastoo maraykanka uu xilligan dunida dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca militariga iyo dhinaca farsamada casriga waa hogaaminayo haddana in mar kale la arko laba dal oo dunida wada hogaamiya ama laba dhinac oo dunida bipolar system waxaan afka ingilish lagu yidhaahdo ma dhici kartaa waqtigan dhow horta nidaamkan biopolar systemka ama biopo biopolar powerska caadiga ah ee dee beri horena jiray warsa iyo nayto kala ahaa ama midowgii sovieti iyo maraykanku xulufadii uu hogaaminaya ahayd adduunka way kusoo laaban kartaa waa macquulo waxyaaba fara badan oo ka dhigi kara inay soo laabato ayaa haddaba ifafaalaheegi muuqdaa laakiin sidii hore ee nidaamkaasi ahaa wuxuu ahaa nidaam laba falsafadood oo aragti oo dhaqaale ay kala hogaaminayeen waxaa horizontalka mar walba waa dhaqaalaha ee fikirkan iyo afkaartan keenaya waxa laisku haystaana waa dhaqaalaha weeye mar walba marka mid wuxuu ahaa nidaamkii communismka ahaa ee marxismka ahaa ee uu ruushku hogaaminayey oo ay aaminsanaayeen wadamo aada u fara badan oo tiradoodu dhowr iyo lixdan ahayd wadan ay aaminsanaayeen adduunyada ilaa xilli ay soomaaliya ay ku jirtay ay jirtay etoobiya ay ku jirtay wadamo fara badan oo ilaa south america aan idhaahdo iyo asia iyo africaba ay ku jireen iyo nidaamkii capitalismka ahaa ee hadda adduunyada oo dhan qabsaday ee isaga mooyaane inta kalena la dagaalamayo nidaamkaasoo keliyana yahay nidaamka addu xataa waddanka haddii uu dictatoraysto africa nidaamka uu mar walba ku dhawaaqa waxa weeye nidaamka capitalistka ah ee uu maraykanku hogaaminayo weeye marka labadii nidaam in u fa- fikir noocaas oo kali yimaada mooye ruushkuna waxay u eg tahayba inuu iminka nidaamkii communismka ahaa ka takhalusay oo chinisku nidaamkii eh, communismka ahaa qeyb kamida ka takhalusay oo adduunyada korkeygii lagaga adkaaday nidaamkii communismka ama hantigoosadka ahaa oo de waad aragto ninkii mo la odhan jiray ee chiniiska ahaa waxa uu yidhi eh, halkudhigiisii ahayd ugu weyneed ee dhinaca markuu dalkan chiniiska kor u qaadayay dhinaca dhaqaalaha waxa uu yidhi i don't care whether the black or whether the cat's black or white all it cares about that the cat can kill the mouse oo uu uga jeeday bisada madowgeega iyo cadaankeygu wax macnaa ii samayn maayo waxa macnaa ii samaynaysa inay bisadu ii qabatay jiirka taas oo ahayd aniga suuqayguna xor buu ahaanayaa dhinaca siyaasadana qaybtaa nidaamka china isku maamuli kara ayaan isku maamulayaa taasaanu ruushku maanta haystaayo nidaamkiisa dhaqaalaha isaga qudhiisa wuu furfuran yahay walow eh, eh, national corporationska oo dhan ama waxaa hanti ummaddu leedahay oo dhan ay dawladdu maamuso state owned corporations ay jiraan haddana suuqu dhinaca kale qofka ganacsi samaynaya dee waxoogaa uu ku xoolnimo badan yahay sidii berigii hore oo nidaamkii marxismka ah ee linian ninkii oran jiray uu wadi jiray meesha hadda uu ka baxay marka u- marka si badan loo eego waxa weeyaan eh, chineska uga dhawaanaya inuu adduunyada maamulkeega maraykan la qaybsado eh, awoodo fara badan oo soo baxayo kalena way jiraan oo brazil ay ka mid tahay laakiin uh, haddii aanu la odhanayn awoodda dhinaca militariga dhinaca ruushka aan la odhanayn dee awood dhaqaale iyo awood w t o gii baa laga haystaa xaruntii ganacsiga adduunyada waan gartay waxaa laga haystaa i m f t world bank baa laga haystaa dhinacii sharciyada adduunka laga haystaa suuqaqii adduunka oo dhan baa laga qabsaday saabuu maraykan markaa iskugu dharirin karo oo ula tartami karo dhinaca dhaqaalaha oo uu maanta ruushku hayaa aad bay u adag tahay iska daa maraykan oo dalalka ingiriiska iyo faransiiska iyo eh, jarmalka iyo wadamada kale ee yurub ayaa u dhaqaale ahaan marka in terms of g d p la eegayo ama la eegayo income per capita ay dadkiisu ka hooseeyaan waan gartay een, dhegeysti baa haatan nagu soo noqday een, magacaaga iyo halkaad joogtid waa cumar siciid maxamed oo jooga in sacuudi arabia in waan salaamay martida laakiin su-aashaan qabaa waxay tahay in maraykan iyo ruush in maalintii dhaweyte ay wa in new york ku shirayeen maraykanku wuxuu ruushka kala hadlayay inuu weeraro kooxaha islaamiyiinta ah ee dabcan ciraaq iyo suuriya marka maraykan miyaanu ogeyn markuu lahaa in putin ha weeraro in kooxahaas oo weerarkaa nagala qayb qaato oo dabcan uu weerarayo kooxuhu dabcan maraykanku taageero oo iyaguna in- in bashar xasan la tag- in la dagaalamo marka maxaa imaka keenay inay inta badan iska hor yimaadaan oo ay isku eh, fikrada duwadaanaan markii uu ruushku weeraray in kooxaha islaamiyiinta amba dowladan islaamiga ah ee inta badan ciraaq iyo suuriya ka dagaalamta waan Su-aashaas gartay ayaan qaba waan gartay een, maxamed goodland een, su-aasha aan siin lahaa arrintu waxay noqonaysaa un siday u muuqato ama ay ahayd muddo dheer een, sidan dee dad badanimka oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka fallada bay og yihiin een, ruushka iyo iyo iyo maraykanku een, sidaynu ognahay waxay laba quwadood oo weligood ku tartamayay een, eh, eh, kaalinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka een, haddana inkastoo koob iyo sagaashanka wixii ka dambeeyey la yidhaahdo een, ruushka waa la baabi'iyey oo s- nidaamkiisi iyo systemkiisi imika adduunka awood badan kuma laha anu laakiin se fikirkii uu sheegayay imika maxamed xaaji waxaan wa- waxaan qabaa fikir ka duwan oo ah ruushka lama dhayalsan karo Eh, dhaqaal ahaan markaad eegto eh, waa laga yaabaa inuu maraykanku ka yar awood badan yahay laakiinse markay noqoto xagga siyaasadda iyo technologiga iyo militariga intaba midna lama lama dhayalsan karo welina quwadiisii way muuqataayo dee way jirtaa saameyn badan buu ku leeyahay markaad eegto xagga een, eh, golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo siyaasadda adduunka iyo dhaqaalaha adduunka intaba waxay noqonaysaa un markan kusoo noqdo jawaabta eh, oo kooban een, arrinta ugu muhiimsan ee horta laysku hayaa mar kasta waxa weeyaan waa dhaqaale dhaqaale weliba gaar ahaan gobolka bariga dhexe dhaqaalihiisa oo aada u ballaaran oo suuq weyn ah oo adduunka oo dhan ay ay- ay kusoo jeedaan maraykan ruush china india afrikada laftigeedu iyo wadamada soo koriya laftigooduba ay taarget u ah inaanu ruushku marnaba ka leecin awo- een, faragelintiisu iyo iyo maxaa la dhahdaa een, eh, taasa horta ugu muhiimsan markaad eegto waan gartay waa laga yaabaa in ay in ruushka laftigiisu yidhahdaan waxaanu weeraraynaa group eh, kale oo kasoo horjeeda maxaa la dhahdaa een, eh, dowladda ama group dowladda la safan maxaa la dhahdaa syria laakiinse waxay kusoo ururaysaa waxa weeyaan markaad eegto eh, maxaa la isku haystaa meesha waxa weeyaan un waxay noqonaysaa un waa awood dhaqaale eh, waddan walba waddan ka dhaqaale badan yahayna wuu ka saameyn badan yahay xagga siyaasadda iyo markaad eegto isdhexgalka waan gartay n maxamed xaaji ayaan su-aasha ugu dambaystaynaya maxamed n waxaan jeclaa bal xilligan doodan ugu badan ee taagan marka laga yimaado danaha iyo aragtiyaha ay labada dhinac kala wataan ee ay isku d- isku loolanka ugu jiraan mid walba inuu tiisa hirgeliyo iyo siyaasadaha ay meesha kala yihiin maxaa xilligan ismaandhaafka ka- ka abuuraya gudaha syria maxay isku diidan yihiin maxayse heshiis ku yihiin
su-aal aada u wanaagsan weeyi waana dee su-aashaina fahamsiin karaysaa waxaa xaaladda jirta ee rasmiga ah ee ka jirta meesha aynu hadda ka hadlano ee syria waxa weeye halkan eh, waxa syria waa waa valid state weeye dowladdii maamuleysay ayaa dadkii kacdoon ku sameeyeen ciddii doonta ha keento ama ha ahaado eh, wax shisheeye faragelin shisheeye ku timi ama gudaha dalkaba ha ka abuurantee dowladdii baa lagu kacay dowladdii markaa may diidin xukunkii iyo maamulkii ee way dagaalantay iyadana waa la dagaalamay marka maraykan iyo reer galbeed waxay si toosa usoo raaceen dadkii dowladda kasoo horjeeday waayo dowladdani may ahayn dowlad ay raalli ka yihiin oo nidaamka iyo falsafada siyaasiga ah ee wadamada galbeed ku shaqeeyaan ku shaqeynaysa waanay ugu talagaleen markaa inay ka takhalusaan dowladda lakin hadda waxaa la isku hayaa waxa weeye ruushku wuxuu leeyahay waxaan la dagaalamaya anigu isil baan la dagaalamaya ee qolada daacish halkaa joogta maraykan wuxuu leeyahay maaha dagaalkaagu intaa kuma eke qoladii la odhan jiray moderate foxka ama dadkii kacdoonka ahaa ee xorriyadda rabay ee dowladnimada casrigaa rabay ayaabaad la dagaalamaysaa ayaguna jabhaddii oo kamida meeshii baad duqeynaysaa buu isna leeyahay marka halka la isku haystaa waxa weeyaan adna jabhaddii baad weeraraysaa ee anigu aan taageerayay adiguna ma- kana wuxuu leeyahay maya ma ahe waxaan weerarayaa qoladii isil Waan marka horta ishaysadku halkaasu ka imanaya laakiin mi- waxa cadaan ah in dowladda ruushku ay doonayso inay bayskeyga iyadoo ilaashanaysa iyo masaalax ay bariga dhexe ku leedahay inay difaacdo dowladda asad qoladan kalena waxa ay- ay ku dhaarsan yihiin inay ka takhalusaan labada kalba dhinac ay u dhacdana unbaa laga adkaan doonaa aad aad umahadsan tahay maxamed n xaaji maxamuud iyo maxamed cismaan guudle iyo dhegeystayaasha kale daafaca caalamka jira aad baad umahadsantihin ciidaadaa doona
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxay naga eeg xubinteennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka britain iyo weliba maxamed cismaan guudle oo shahaadada sare ee b h d ka diyaarinaya dalka turkiga sidoo kalena waxaa ka qaybgelaya qaar ka mid a dhegaystayaasha tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo ismaaciil xuseen farjar